bismi illaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dor koran waxaa ka mid ah madaxweynaha hirshabeelle cali cabdilaahi xuseen guudlaabo oo gaara degmada raagaceele ee gobolka shabeellaha dhexe maamulka degmada xawaadli oo ka warbixiyay weerara ay al-shabaab ku soo qaadeen degmadaasi xawaadli wasaaradda beeraha hirshabeelle oo carabuura ku bilowday goobaha uu ka jilacsan yahay webiga shabeelle ee degmada jowhar ra-iisul ku-xigeenka labaad ee dalka oo muqdisho ka daafuro shirka saameynta dhaqaale ee xulashooyinka qaabdhismeedka dastuuriga ah warka dibaddana waxaad ku dhegeysan doontaan qaraxa khasaare dhaliyey oo ka dhacay dalka bakistan qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaha ayaad warka ugu dhegeysan doontaan hadduu eebeen u qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaantaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dor koran markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaaw ayaa maanta gaaray degmada raagaaceele si uu u dardargeliyey abaabulka gulufka mideysan ee ka dhanka ah dagaalanka al-shabaab kormeerkan ayaa qayb ka ah dadaalka lagu mideynayo madaxweynaha ayaa kulan la qaatay guddoomiyaha degmada saraakiisha ciidamada qalabka sida ee kuwa deegaanka isagoo dhiirigeliyey iskuduubnida iyo adkeynta diyaargarowga wuxuu tilmaamay in gulufka cusub uu ku bilaaban doono deegaano badan oo muhiim ah isagoo xusay in kulankan xiga lagu qaban doono deegaanada ku jira gacanta al-shabaab maamulka degmada xawaadli ayaa ka warbixiyey weerar ay al-shabaab kusoo qaadeen degmadaasi xawaadli bashiir cali daahir xanaboore ayaa inu faahfaahinaya faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa dagaal kooban oo ka dhacay banaanka degmada xawaadle ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo u dhexeeyey ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwa deegaanka oo dhinac ah iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ah dagaalkan ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen degmada xawaadle halkaasoo la sheegay in ay ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwa deegaanka ee afjar ay ka hortageen xubnihii ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaabka ee weerar ku qaaday halkaasi guddoomiyaha degmada xawaadle ibraahim bashiir cumar oo la hadlay idaacadda jowar ayaa sheegay in ay ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee afjar ay ka hortageen weerarka ay soo qorsheeyeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab inay kusoo qaadeen degmadaasi xawaadle maanta abaaro toddoba saac iyo bar ilaa sideed saac shan iyo labaatan dhiman ayaa qoladii qabaariijta ee nabadeedka al-shabaab waxay kusoo qaadeen weerar isla markaasi arbashaad ah iyay degmada xabaadle kusoo qaadeen waxayna ma aragtaa kasoo galeen qaybtan hadda boqda biyaha ka socda beerihii liinta halkaasi ku yaalay iyay soo galeen markaasay isku dayeen inay arbushaad iyo waxyaabo qashqashaada degmada ay ku sameeyaan ay degmada dhankeeda xabado usoo shubeen alxamdulilah shukru ciidankeeni afjar oo hogaaminayo corneel jelaane maxamuud sheikh jelaane faroole iyo abaanduulihii kabtan cali cabdullaahi cali cismaan iyo ciidankii tahay xoogga dalka militariga ayaa ku baxay laakiin banaanka ayay arbushaad ka soo sameeyeen oo meel degmada ka fog laakiin isla markaasi ma ahan mid degmada dhexdeeda ay soo galeen ama fadhiisamada ciidanka militariga ama kuwa afjar deegaanka u dhashay guddoomiyaha degmada xawaadle ee gobolka shabeellaha dhexe ibraahim bashiir cumar ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwa deegaanka ay mar walba u heelan yihiin siday u difaaci lahaayeen degmadaasi xawaadle inta badanna foojignaan dheeraad ay ku jiraan ciidamada laakiin annaga haddaan nahay degma xawaadle alxamdulilah ilaahay ama hadda iskale cadowga cabayo maalin oo socdaa laakiin annaga mar walbaba ciidanka woo diyaargaraysan yahay caba iyo maalinna waxay u taagan yihiin misna ay u joogaan danta dalka iyo dadka inay difaacaan hadday tahay kuwii afjar oo deegaanka iyo xoogga dalka soomaaliyeed s n a insha allah muddooyinkii lasoo dhaafo ee deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka socday dagaal u dhexeeya ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo dhinaca iyo dagaalamayaasha al-shabaaba wasaaradda beeraha hirshabeelle ayaa carabuuriid ku bilowday goobaha uu ka jilicsan yahay webiga shabeelle ee degmada jowhar maxamed ibraahim jimcaale amoore ayaa inoo eegayaa
wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa dadaal waxa ay ugu jirtaa sidii ay kaga hortegi lahayd in goobaha uu ka jilicsan yahay webiga shabeelle uu fatahaad ka sameeyo maanta waxaa aratuur ay ku bilowday jiinka webiga dhinaca xiga xaafadda kulmaysa ee magaalada jowar halkaasi uu ka jilicsan yahay webiga shabeelle wasaaradda ayaa kormeer ku tagtay goobta uu ka socday caratuurka iyadoo halkaasi ay ka socoto shaqo lagu caratuurayo goobta uu ka jilicsan yahay webiga shabeelle agagarka buundada magaalada jowhar ugu horreyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in laga hortago fatahaadda webiga shabeelle islamarkaana maanta ay dadaal ugu jiraan sidii ay markaasi ku xalin lahaayeen in webiga shabeelle qaybta xigta xaafadda kulmis aanu fatahaad ka samaynin waxaan maanta aada ugu qanacsan nahay inaan joogno xaafadda kulmis sidaa arkaysaan xaafadda kulmis waa hoos ayay jirtaa weligana korow jiraa khatar ayaa ka jirtay in maanta marka wasaaraddu iska xel qaanto oo ilaa iyo konton mitir oo webiga ah shan boqol oo mitir aan dhehe cafwan in howl laga qabto aad aan ugu faraxsanahay runtii kambanigan hawsha muna halkaan shaqada ka qabanayna waxaan leenahay sidii wasaaraddu kugu tala gashay iyo qorshihii aad ku heshiisay inaad ka fuliso ayaa lagaa rabaa waanu ku kormeeri doonnaa anoo jaaniskan ka faa'iidaysanaayo waxaan rabaa in halkan baaq ugu diro sidaa arkaysaan maalmahanba waxaan ku mashquulsanayn buqdii baarey sidoo kale iyo geeda barkaan dhowr meel oo biyo ka baxeen ilaa iyo toddoba ah oo ay wasaaraddu xoog iskugu geysay iyo shacabka tuuladaas waxaan leenahay kuwa fududeeya fatahaadaha waan ka warqabnaa maamulada degmooyinka iyo laamaha amniga waxaan leenahay arrintaas il gaar ah lagu haayo maxaa yeelay biyo ninka furaayo iyo kan xeraayo kan furaayaa adagaa la yidhi waa kula xisaabtami doonaa cid kasta oo lagu tuumo ama lagu arko inay fududaynayso biyahaas waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad cid kastoo gacan ka geysanayso fatahaadaha ka socda degmadan mahadaay iyo iyo jowhar iyo xawaaley waxaan leenahay welcome kusoo dhowaada ugu dambeyn wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabelle doctor maxamed sheekh maxamuud ayaa la hadlay warbaahinta waxaana uu sheegay in ay markaasi dadaal ugu jiraan sidii ay kaga hortegi lahaayeen in webiga aanu ka fatahin dhanka xigta xaafadda kulmis ee jiinka webiga sidoo kale waxa uu u mahad celiyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaawi xuseen oo uu sheegay in dadaal asna uu ugu jiro sidii horumar loo gaari lahaa islamarkaana looga hortegi lahaa goobaha uu ku jilacsan yahay webiga shabeelle waxaan maanta shaqo ka bilownay xaafadda kulmis oo ka tirsan degmada jowhar xaafaddu sida wasiirka uu sheegay waa xaafad goda webigaa ka koraya sidaas darteed waxaan samaynay caratuur oo loogu talagalay in difaac adag loogu sameeyo ka hortagga biyaha socdo iyo fatahaadaha sidoo kale beryahan waxaa aada uga shaqaynaynay boqda ka socotay tuuladii la yidhaahdo baarey oo ay iska kaashanayeen maamulka gobolka iyo degmada iyo wasaaradda beeraha oo hirshabelle waa iskaashanaya sidoo kale waxaa kaloo jiro boqo kale oo wasaaradda ay ka shaqaynayso oo ku yaalo isla degmada jowhar iyo xawaaley mahadaay intaba falilaahi alxamdu waxaa ka socota shaqooyin badan oo la taaban karo wasaaradda waxqabadkeeda waa wax muuqdo oo itusi itaabsii ah marka waxaan inta baaq uga dirayaa sida horey aan u sheegnay dadka isku dayaya in ay dadka barakiciyaan oo webiga dhinac ka jeexaaya ama fataadaha soo daynaya inay kawaantoobaan haddii aysan ka waantoobinna inay kala kulmi doonaan cawaaqib adag oo kaga imaanaysa dhanka dawladda haddii alla idmo insha allah sidoo kale waxaa meeshaan ugu mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle oo nagu hogaaminaya siyaasadda wanaagsan iyo waxqabadka muuqda oo la taaban karo oo sayidka uu gaaray waxaa kaloo u mahad celinayaa kambaniga muunad iyo wasaaradda tiimka ka socda wasaaradda beeraha sidoo kale hay-adda faw oo idan aan iska kaashanayno caratuurka webiga ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka ayaa magaalada muqdisho ka daahfuro shirka saameynta dhaqaale ee xulashooyinka qaabdhismeedka dastuuriga ah abshir cabdulaahi ayaa muqdisho kasoo diray waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay shirka saameynta dhaqaale ee xulashooyinka qaabdhismeedka dastuuriga kaasoo ay soo agaasintay wasaaradda cadaaladii arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya kulankan ayaa waxaa ka soo qaybgalay agaasimiyaal xogahyaha joogtada ee wasaaradda xubno ka socday hay-adaha kala duwan ee dowladda la taliyaal wasiiro iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka ugu horreyn shirka saameynta dhaqaale ee xulashooyinka qaabdhismeedka dastuuriga ayaa waxaa furay xogahyaha joogtada ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka faysal aadan xasan waxaana uu sheegay in shirkan uu ku soo aaday xilli loo baahnaa qodobo badanna lagu lafaguri doono iyadoo sidoo kale uu goobta ka hadlay agaasimaha dakliyada wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya faysal maxamed xaashi maanta kulankan isaga ay haylayto forumka wuxuu ku saabsan yahay xiriirka dhexe dhaqaalaha iyo dastuur samaynta habka xulashooyinka iyo joyceska aan samayno ee dastuurka wuxuu saameyn ballaaran ku leeyahay dhaqaalaha waddanka dhaqaalahuna dee wuxuu faro u yahay dowlad fiska wuxuu faro u yahay wax walba oo runtii aan rabno inaan dhaqaajino wuxuu saameyn ku leeyahay ammaanka wuxuu saameyn ku leeyahay xasiloonida iyo kala dambeynta dalka dowladnimada lama dhisi karo haddii aanan dhaqaala aanan wanaagsan oo waddanka adeegyadii bulshada loo baahnaa aan la samayn taa marka shirkan muhiimad gaara wuxuu ku leeyahay ah inaan runtii iska warsanno xiriirka ka dhexeeya soomaaliya ma aysan bilaabin wax meel cilah kama bilaabayso dunidan aan ku xeerannahay qaabab kala gedisan ama hanaan federaal oo kala gedisan iyo wadamada gedisan ay ku dhaqmaan
iyadoo la dhiirigelinayo in wadanka kaabayaashiisa dhaqaalaha si isku mid ay u kobcin karaan so marka statekaa si uu infarsaray jirkiisa u develop garayn kara kan looga develop garayn karo taliseerka dowladda dhex samayn karto mabaadi'da laga duula iyadoo ka mid tahay in lagu saleeyo wadaagga khayraadka dalka iyo sidoo kale iyadoo oo dexda lagu darayo bixinta deymaha dibadda ee dalka lagu leeyahay iyo qarashaadka ka dhasha oo dabcan dowladda federaalka maadaama ay mas-uuliyaddaas qaadatay hadhow inay ka turjunto khayraadka wadaagga maadaama mas-uuliyaddii ay bixinta dowladda federaalka ay saaran tahay revenue assignmentska markii la sameynaya ama khayraadka wadaaggana ay noqotay inay arrintaas reflectionkaas inay ka muuqan karto wadaaggaas wasiirka qorsheynta xukuumadda soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene iyo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya xasan macalin ayaa sheegay in xoogga la saarayo dhammaystirka dastuurka dalka xilli walbana lala fadhiisanayo dhinacyada ay khuseyso
waxyaabaha qolaadda la yidhaahdo saboolnimada jahliga dhammaantood waa ikhtiyaaraad waa choices annaga aan dooranay waayo saboolnimada annagaa dooranay jahliga annagaa dooranay colaadaha annagaa dooranay waxaan sidoo kale beddelkeeda aan dooran karnaa aqoonta nabadda horumarka ayaan dooran karnaa aan ku bedelan karnaa marka fursaddaasna waxaa na siinaya dib u eegisa dastuurka oo socota ayaa na siinaysa dabcan dowladdan ama xukuumaddan dhan qaran waxay gudaha u bashay arrimaha lafdabarka u ah dhismaha dowladnimada soomaaliya haddaan maanta dhisno dowladnimo structurally faulty ah oo aanan dhismaheedu uusan sax ahayn khiyaaraadka amase joyceska aan samaynayno uu khaldan yahay wax aan waarin inaan dhisno ayaan ayaan khatar ugu jirnaa marka sidaas waaye arrimahan oo aada iyo aada runtii xasaasiga u ah aan loo baahan keliya maahane essentialka ah oo waajibka ah waa inaan doorano xulashooyin sax ah waxaa la dhahaa faqriga ama bavertiga ayaa dhibaata lagu hayo bulshadeena soomaaliyeed boqol kiiba konton iyo afar ayaa leebalka saboolnimada lagu sheegaa kontonkii qoys oo soomaaliyeed labaatan iyo toddoba qoys oo ka mid ah ayaa sabool ah ama faqri ah oo macnaheedu ay tahay ma kari karaan maalintii cuntada ku filan inay soo iibsadaan ama dhaqaalaha soo gala kuma filna waa waa macnaheedu annaga qorshaha sida looga bixi karana dalka arrimahaas horumarna loo gaari kara fakrigana looga bixi karana dowladeenna ama xukuumadda khaasatan dan qaran waxay leedahay qorsho isbeddelka qaranka la dhaho ama national transformation plan waa qorshihii bedelay qorshihii horumarka qaranka ee labada kun iyo labaatanka ilaa labada kun labaatan iyo afarta oo bilowday sanadkan shan iyo labaatan sanadkii dhan ee lasoo dhaafay aan ka shaqaynayno dad badan oo halkan fadhiya qayb ka ahayaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka jibriil cabdirashiid xaaji ayaa tilmaamay in wax weyn ay tahay in laga hadlo saameynta dhaqaale ee xulashooyinka qaabdhismeedka dastuuriga waxaana uu tilmaamay in xukuumadda ay xoogga saari doonto dhammaystirka dastuurka dalka ka xukuumad ahaan dan qaran annaga way noo go-an tahay taamkan inaan dhamaystirno haddii ilaa yidhaahdo dastuurka inaan dhamaystirno waa waa mandate dowladdan ay leedahay oo ay sharci u leedahay waana ballan qaadaynaa inaan dhamayno haddii ilaa yidhaahdo lixdan shan iyo shantan sano hore haddii ilaa yidhaahdo waxaan umalaynaa in siyaasiyiin hore oo ka mid ah dalkan inay inaad maqasheen iyagoo codsanaya in dib loogu dhigo si ay markay hadda u yimaadaan iyagu u dhamaystiraan taasna orax saxe maaha dabcan xukuumadda hadda joogta ayaa maandeel u leh ayadaan damaystiri doonta haddii ilaaha yidhaahdo runtii waxaan aada ugu mahadcelinayaa khubradii ka soo shaqaysay oo saaxiibkay xildhibaan hore cusmaan uu ka mid yahay ee aada runtii barnaamijkan u fahamsanaa aadaan ugu mahadinayaa iyaga iyo wasiirka ganacsi wasiirka dastuurka iyo arrimaha wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka iyo khubradiisaba oo kasoo shaqeeyay barnaamijkan halkaad naga dhegaysanaysaana waa radio jawar markana warka dibadda mas-uuliyiinta dalka bakistan ayaa sheegaya in shan qof ay ku dhinteen tobaneeyo kalena ay ku dhaawacmeen qarax lala egta bas arday ay saarnayd qaraxa ayaa ka dhacay gobolka bukistan halkaas uu baska ku sugnaa xilligaasi booliiska ayaa sheegay in ilaa afartan arday ay saarnaayeen baska markii uu qaraxa ku dhacayay subaxnimadii arbacada oo maanta ah ma jirto cid ilaa ay hadda sheegatay qaraxaasi gobolka bulkistan waxaa ka jira dhaqdhaqaaq gooni u goosata oo si joogtaha u bartilmaamadsada ciidamada ammaanka dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda cawna soo gaaray waanaga intaa ciduu warkayga seegana wax dib ugu daalacan karaan barta aan facebook kulanay radio jor sidaasiyo nabadgelyo